أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعd casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatan iyo toddobaad ee suuraة الmaa-ida ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi watlu akri nebiyow calayhim korkooda ku akri naba-a bnay aadama aadam labadiisii wiil khabarkoodii bilxaqi xaal uu ku dheehan yahay xaq id waktina yacni ugu khabar ah qarabaa ay dhoweeyeen labadooda alle ay ugu dhowaadeen qurbaanan qurbaan fatuqubila la aqbalay min axadihimaa midkood xaggii laga aqbalay walam yutaqabal lama aqbalin min alaakhari ka kalena aan laga aqbalin qaala waxa uu yidhi laaqtulannaka lawallaahi aqtulannaka ku dile oo ku dile qaala waxa uu yidhi inamaa yataqabbalu allahu alla wuxuu ka aqbalayaa un min almuttaqiina kuwa ilaahay ka dhowrsaday oo ka cabsaday un aayaddan iyo dhowr aayadoodba waxay ka hadlayaan qiso dhex martay laba wiil oo aadam ilmihii aadam ka mid ah munaasabada qisadan halkan loo keenayna waxa ay tahay ibnu jariir sida uu tilmaamayo maadaama yahuuddu ay isku dayeen in ay nebiga ku sameeyaan ay gaadmo ay ku dilaan qoladii reer bani nadiir yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id hama qowmu an yabsutuu ilaykum aydiyahum aayaddaas aan soo marnay sababu nusuulkeedana uu ahaa reer bani nadiir inay isku dayeen nebiga inay si qarsoodi ah oo gaadmo ah inay ku dilaan ay isku dayeen yaa waxaa la leeyahay kuwaas sidaa isku dayayo bal waxaad ogeysiisaa ood ku dul akhrisaa dadka dadka dilo ee nafahooda ku dulmiyo caaqibadooda iyo caaqiba xumadooda meeshay ku dambeyso bale waa intaasoo marka yacnii inay kuwaan inay ku waansamaan dadka ballamada ka baxo dadka yacnii dadka dulmiyo makriga iyo xumaanta iyo gaadmada dadka yacni markaa iyagoon xaq ku lahayn ku dilaayo kuwaas bal yacni waxaad aqoonsiisaa oo dul istaajisaa arrintaas cirib xumadeeda ayb isku xirka marka aayaddan iyo aayaddii hore munaasabadooda sidaas ayuu kaga ayuu ka dhigay marka alla wuxuu leeyahay watlu akri calayhim korkooda ku akri yahuuddii madiino joogtay wa ee hamisay inay nebiga dilaan naba-a bnay aadama aadam labadiisii wiil khabarkoodii iyo sheekadoodii bal ku dul akri oo u sheeg marka iyaga marka lagu dul akriya laba macnoba waa laga rabaa dulmiga cirib xumadiisana waa la tusaa midda labaadna waxaa lagu tusayaa nebiga nebinimadiisa salawaatu ullahi wasalaamu calayh waayo qiso ayaga kitaabadooda ugu qoran oo ay og yihiin buu ka waramayaa cid u sheegtayna ma jirto kale iyo meel uu ka akriyey ile nebiga waxna ma qoro waxna ma akrinaynin marka nubuwada nebigana daliilay u tahay ayb laba yacni aadam labadiisii wiil khabarkoodii bal bal ku dul akri laba tafsiir baa marka ibnay aadam ku jirto kan loo badan yahay wuxuu yahay aadam labadan wiil isagaa toos u dhalay isagaa toos u dhalay sidaasaa loo badan yahay waa laba wiil oo min sulbihi ka dhashay isaga duudkiisa ka dhashay oo toos uu u dhalay qaabiil iyo haabiil baana lagu sheegay magacyadooda xasanulbasri baa isaga wuxuu yidhaahdaa ibnay aadama waxaa laga wadaa aadam ilmiha ilmahan duriyada aadam oo reer bani israa-iil ayay ahaayeen labadan qof ee isdishay midna uu wax dilay ka kalena la dilay reer bani israa-iil bay ahaayeen aadamna hadda dadkao dhan ou dhalay oo kullu waxaa leeyahay banu aadam laakiin hadalkaas xasanulbasri waxaa aada daciif uga dhigaya ama fogeynayaba ee qisada aakhirkeeda fabacaha allaahu quraaban yabxahu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaarii saw-ata akhiih waxaa muuqanaysa qaab laysu duugo inuu aqoon waayey reer bani israa'iilna hortoodaa laysduugi jiray oo inay duugmada in lays aaso oo laysduugo reer bani israa'iil inay ka qarsoonto macquul maba ahanba nacam qisadu marka aadam iyo laba ilmow toos oo u dhalay waaye ee wax dhimasho ah iyo qofka marku dhinto meel la geeyana ma garan karin markaasaa ilaahay tuko usoo diray oo tuko tuko kala dilay oo markaa isagoo duugayuu arkay waa ka faa'iideystay isagiina waa duugay marka kii uu dilay qisadu marka laba ilmo oo aadam ou toos u dhalay waay marka watlu akri calayhim korkooda ku akri naba abnay aadama aadam labadiisii wiil khabarkoodii bilxaqi xaal aad xaq yacni bilxaqi xaal ay xaq ku dheehan yihiin oo ku dheehan yahay warkaasi marka waxaa laga xaaleynayaa bilxaqidaas waxaa weeyaan u naba abnay aadamada mafcuulkaas oo naba-ada ah khabarkii labadii ilmo aadam khabarkoodii ku aqri multabisan xaal ou khabarkaasi ku dheehan yahay bilxaqi uu ku dheehan yahay ayb sidaasay marka yacni bilxaqida ama in bilxaqida watluba lagu tacalujiyo bilxaqi xaqnimo ugu aqri oo yacni markaa ugu sheeg ayb id waqti markaa khabarkoodii u sheeg qarabaa ay dhoweeyeen oo ay ilaahay ugu dhoweeyeenay rabbi ugu dhowaadeen qurbaanan qurbaan ay ugu dhowaadeen qurbaankaas marka ilaahay ay ugu dhowaadeen sababtiisu muxuu ahaa laba tafsiir baa ku jirto tafsiirka badan ibnu jariirna uu doortay yacni tafsiirka hore aan ujeedaa wuxuu ahaa iyaga inay isku laasimiyeen oo ilaahay uunan amrin ayaga isku laasimiyey ee tafsiirka labaadna waxa uu yahay maya ee rabbi baaba amrayba inay qurbaan la imaadaan ee sababka qurbaankaas keenayna muxuu ahaa waxay in badan sheegaan oo mufasiriinta ka mid ah xawaa halkii uur halkii caloolba waxay ku sidi jirtay markiiba wiil iyo gabar mataana ah ee caloosha kalena wiil iyo gabar mataana ah isdhaafay isu guursa jireen marka waayo dadka markaasi inay tarmaan oy bataanna waa la rabay ee aadam iyo xawaa keliya leena wax dhalaya markaas ilaahay marka wuxuu waa isu banneeyey laakiin bannayntaas baa marka waxaa lagu xiray labadii calool iskala soo baxayba isma guurso karin yacnii ninkaani wuxuu guursanayaa gabadha calool kale yacni ku timid ayuu guursanayey wiilkaas kalena gabadhan kale ayuu guursanayey midkan marka yacni wax dilayaa marka isaga marka waxaa kusoo aaday mid uunan rabin ee tiiba kale ayuu ka xasday walaalkii arrintaabaa marka yacni waxay keentay inay isku qabsadaan ay ku murmaan marka ilaahay suba nabiyullaahi aadam baa marka wuxuu ku amray ama uu yidhi qurbaan la imaada oo mid walbaa ilaahay waxaa ugu dhowaado kii qurbaankiisa la aqbalaana saxan markaas nacam qurbaankaa marka sababtaasuu ku yimidna waa la yidhi nacam fatuqubila marka labadooda ninna wuxuu ahaa saaxibu darcin ninka kalena wuxuu ahaa saaxibu zarcin nin beeraleeyu ahaa ninna xoololeeyu ahaa kii xoolaha iska lahaa marka xoolihiisa kii ugu fiicnaa ee ugu weynaa ee wan ayuu soo qabtay xoolihiisii oo ugu jeclaa ayuu ilaahay ugu dhowaaday kii beerta lahaana wax beertii uu kasoo gooyey oo isagu nacay ayuu qurbaan ahaan u keenay calaamad marka waxaa ahayd dab inuu kor ka yimaado dabkaas uu cuno midda marka saxan ee ilaahay aqbalay dabkaas ayaa cunayey oo uni cunayey marka kii ayaa la cunay qurbaankiisii oo dabka uu qaatay meeshaas marka waxaa ka caddaatay in kaas la aqbalay kanna aan la aqbalin kii aan la aqbalin baa marka xasday midkan oo cabdullaahi binu cabaas radia allahu canhuma waxa uu yidhi ama laga wariyey labadooda markay sidaa iltizaameen wa kaana idaa qaraba almar-u qurbaanan qofku hadduu qurbaan ilaahay xaggii u bixiyo faradiyahu llaahu alla uu ka raalli noqdo arsala ilayhi naaran dab ayaa ayuu usoo diri jiray fa akalathu way cunaysay waa qaadanaysay wain lam yakun radiyahu llaahu hadduunan alla ka raalli noqoninna khabati naaru dabka unbaa iska damayey uma xasada aladii lam yuqbal minhu kii aan la aqbalin baa wuxuu xasday akhaahu walaalkiis wa qaala wuxuu ku yidhi atamshii fi nnaasi dadka miyaad dhex soconaysaa waqad calimuu ayagoo ogaaday annaka qarabta qurbaanan inaad ilaahay qurbaan ugu dhowaatay fatuqubila minka adiga lagaa aqbalay wa rudda calaya anigana la i radiyey oo la i celiyey ma saasaad rabtaa in lagu sheekaysto adigiina dadku inay ogaadaan in lagu aqbalay anna aan lay aqbalin saas ma dhacaysuu yidhi marka waa ku dilayaa adiga xasadka marka caaqiba xumadiisana qisada waa na tuseenaa waayo ninkaani marka walaalkiis nicmada uu helay uu ka xasday nicmadii markuu ka qaadi waayey awoodi waayeyna waxay la aaday marka inuuba dilaba waana u badan xaasidku waana u badan yahayba saas maa ayb haddii waxaa qofka kale uu haysto uu ka qaadi waayo marka dambe inuu xumaan ku dhaco ou dilo ama ou sixro ama meel daran markaa inuu yacni kala aado ibnu cabaas marka macnahaas uu sheegay culimadana marka waxay yidhaahdaan dunuubta usuusheedu saddex waaye alkibru walxasadu walxirsu alkibru walxirsu walxasad kibirka marka waa ibliiskii ilaahay uu kula caasiyey xirsiguna maal jacaylkuna waa iyo adduunye jacaylka iyo in la noolaado la jeclaado iyo mulki jacaylkuna waa midkii aadam jannada kasoo bixiyey hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wamulkin laa yablaa isagoo mulkigaa rabo ayuu amarkii wixii alla ka reebuu ka tegay mulkiga dartiis waa laga soo saaray naarta jannadii kan saddexaadna waa xasadka ibnay aadamaa lagu imtixaanay waa kan qisadaan hadda aan hayno wa ibnulqayim kitaabkiisa alfawaa'id sidaasuu ku sheegay ayb fatuqubila waa la aqbalay min axadihimaa midkood ayaa laga aqbalay xaggiisa walam yutaqabal lama aqbalin min alaakhari ka kale xaggiisa lagama aqbalin sababkana marka waa sabab u laabanayo daacadnimadiisa iyo kanna maalkii ugu jeclaayo keenay kanna waxbuu reebtay oo uu markaa yacni kii wixii xumaabuu keenay qaala wuxuu yidhi kii aan laga aqbalin la aqtulannaka lawallaahi aqtulannaka ku dilee oo ku diley waan ku dilayaa buuyi walle inaan lagu sheekaysanaynin kanna waa la aqbalay kanna waa la diiday qaala wuxuu yidhi kii kale inamaa yataqabalu llaahu alla wuxuu aqbalaa min wuxuu ka aqbalayaa min almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado ayuu ka aqbalaa un alle niyow marka ilaahay ka cabso adna waa kaa aqbalaa haddaa ilaahay ka cabsato aayaddan marka inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiinadan waciidiyada ama khawaarijta ayaa deliishato waxayna u deliishadaan qofka haddii uu alla muttaqi qof ilaa taqi alla ka cabsanaya hadduusan noqonin oo sifadaa uunan ku sifoobin inuu gaal yahay waayo waxay yidhaahdeen haddii kale camalaa laga aqbali lahaa gaalkan camal laga aqbalin mutaqiin bis inuu ilaahay ka aqbalayona meeshaan ku sheegay qofka marka dembi kabiira ah ku dhaco oo aan ka towbad keenin hadduu camal kale sameeyo wanaagsan lagama aqbalayay dheheen waana gaal masaladoodii marka ayay aayaddan la hoos galeen laakiin culimada waxay leeyihiin siday u deliishadeen ma ahane macnuhu marka waxay tahay inamaa yataqabalu llaahu alla wuxuu ka aqbalaa un min almuttaqiina kuwa shirkiga ka dhowrsado min almuttaqiina aladiina taqow ashirka daxaaq bnu musaaxim baana sidaas fasiray haddii sidaa loo fasiro qofkii shirki ka dhowrsado yacni muwaxid ah baa ilaahay camalkii ka aqbal ah war toosan waa la gartay macnaha labaadna wuxuu yahay oo lagu macneeyo camalkaas markaas uu sameynayo qofkii ilaahay uga cabsado oo ilaahay dartii u sameeyo oo riyaa iyo istutus camalkaas ka ilaaliyo yaa ilaahay camalkaas uu ka aqbala waxaa laga hadlaya marka waa camalkaas mucayankaa haddaad salaad tukanaysid waa inaad ilaahay dartiis u tukato waa laga aqbalaa haddaad salaadan u tukata maalan istutus ilaahay ma aqbalaayo soon haddaad soonto laakiin ilaahay dartii ama salaad kale aad ilaahay dartii u tukato waa laga aqbalaayo camalkaas ayaa lagaa rabaa inaad ilaahay uga cabsato camalkaas labadaas macnaa ku jira macnahaas dambana waxaa ishaaray ama mas'aladaba ifaareeyey shaykhulislaam ibnu teymiya kitaabkiisa alimaan ulawsadka lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii ma ana bibaasitin yadiya ilayka liaqtulak lawallaahiya in basadta haddii aada fidiso ilaya ani intii kaa xaggayga aada usoo taagto yadaka gacantaada litaqtulanii si aada ii disho maa ana anigu maahi bibaasitin ku fidinayo yadiya gacantayda ku fidinayo ilayka xaggaaga usoo fidinayo maahi liaqtulaka si aan kuu dilo inii aniga akhaafullaaha allaan ka cabsanayaa rabbaalcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa allaha rabbulcaalamiin aan ka cabsanayaa buu yidhi macnaha marka waxay tahay haddaad adigu rabta inaad idisho anigu ku dili maayo diyaarna uma ihdilkaaga manaa ayb ibnu jariir marka wuxuu yidhi waayo mid walbaa midka kale dilkiisu xaaraanow ka ahaa ayb marka wuxuu leeyahay adigu haddaad inaad dembi ku dhacda rabtood aniga iddisho aniga adiga ku gardaraysan maayo oo ku dili maayo ee macnuhu wuxuu yidhi falaa dalaalata daliil uguma sugna calaa ana alqaatila midka wax dilay xiina araada qatlahu ninka uu dilay markuu dilkiisa rabay wacazama calayhi oo go-aansaday kaana almaqtuulu caaliman bimaa huwa calayhi ninkii la dilay inuu ogaa ma aha macnaheeda bal isaga wuxuu leeyahy ninkaanu iska hurdo oo iska jiifo ayuu u yimid madaxuu dhagax marka uga uga dhuftay saasuu ku dilay macnaa ninkan la dilaayo marka la dilaayo ma ogeyn isagoon ogeyn oon iska jirin buu dilay muxuu ka rabaa marka ujeedka yacni aayadda macnaha markuu u macnaynayo maxay tahay daahirka aayadda waxaad u malaynaysaa markan uu dili rabo inuu ogaa ninkan markuu ogaana inuusan iska celinin oo faraha uu ka qaaday ilaa uu kan ka dila markaas markaa sidaa ma ahayne wuxuu leeyahy ninkanuu hurdo ayuuba kan dilay maa ana bibaasitin yadiya ilaykana waxaa waaye anigu iraadadayda iyo rabitaankayga inaan adiga ku dila ma ahan sidaas u sheegay laakiin markaan dilku ou dhacayo waa iska hurdaa ninkan ayb haddii sida kale laga macneeyana dhib ma lahan sababtoo ah xadiid buu nebiga wuxuu ku yidhi kun khayra bnay aadam labadii ilmo aadam kii fiicnaa ahaw hadday fitna timaado oo dadka muslimiinta ay isdilayaan adiga midka wax la dilo noqo kan wax dilaha noqonin kun khayra bnay aadam kun cabdallaahi almaqtuul walaa takun cabdallaahi alqaatil xadiidtaa marka la fiiriyo marka ninkaani inuu isdhiibayaa ka muuqato walaalkii markuu dilka la soo aaday anigu farkuuma qaadayo haddaad doonto aniga idil culimadana waxay yidhaahdaan aayaddan oo kale wax ku dhaqmo ummatu moxamed waxaa ugu horreeyey cuhmaan radia allaahu canhu oo cuhmaan markii gurigiisa loogu yimid ee la hareereeyey isagoo isdifaaci karo oo mulligu difaaca la dhahayuu diiday gurigay ugu soo dhaceen waa dileenna markaas nabigaana u sheegay sala allahu calayhi wasalam in markaa yacnii wax ay asiibi doonaan balaayo ay asiibi doonto jannana waa loogu bishaareeyey alxamdu lilaahi wallaahu lmustacaanna waa yiri marka mar haddiiba nebigii uu u sheegay ouna arkay beladii cuhmaan marka yacnii beladaas wax kale uu ku muqaabaleeyo oo aan ahayn inuu saa u sabro ma aynan jirin marka axaadiidtaas iyo ficilkaas cuhmaan iyo waxay tusayaan qofka haddii qof muslima oo weliba ka gardaran oo dhiiggiisa rabo hadduu u yimaado inuu iska difaaco qasab waajib ah kuma aha waa hadduu qofka soo xadgudbayo muslim uu yahay inuu isaga markaa iska celiyo uu iska difaaco waajib kuma aha waa u bannaan tahay haddii uu iska celiyana dembi ku geli maayo man qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid ayuu yihi nabiga sal alla l slam qofkii nafsadiisa isagoo difaacayo ka sokay la dilo waa shahiid uu yihi nabiga sal alla l slam haddii hadda uunan isdifaacinna oo uu iska dhaafana dembi ma gelin ibnulmundirna xadiidka isaga man qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid caam waayuu yidhi qofku markaa yacnii inay u bannaan tahay buu tusayaa hal xaalad marka laga reebo oo ay xaaraam ka noqonayso haddii maalkiisa ama naftiisa labadaas waayo maalka ama nafta haddii nin markaasi madax ah oo yacnii muslimiinta madax u ah si gardarro ah oo u dilaayo ama maalkiisa oo u qaadanayo inuu markaa la dagaalamo ma fiicno waa laga fiican yahayo waxaa ka wanaagsan mafsadada ka dhalanaysa isagoo ka cabsanayo maalka inuu ka tago naftiisana iska dhaafo meeshaana marka wuxuu ka qaatay wa in akhada maalaka wajalada dahraka xadiidkii ahaa yacni waxba ha yeelin dhaaf haddii uu maalkaaga qaato dhabarkaagana uu kaa garaaco dhabarka kaa garaaco qaar waxaa jira u fasiraya wa in akhada maalaka wajalada dahraka hadduu xaq kugu tumaayaa laga wadaa ay leeyihiin haddii uu xaq kugu tumaayo maalkii uu xaq kaaga qaadanayo waa in maba u baahteenba taas in la dhaho waa in haddii xataa taas marka xaqba waayaba haddii xataa sidaas siyaaqaasaa diidaayo ta'wiil baarid a waaye kuwa marka yacni cilmi u nisbo sheegtaad waxaas ku arkaysaa oo ayagu marka yacni barnaamijyo kale iyo ulajeedooyin kale kale ayb axaadiidtaasna marka yacni aan tilmaamay iyo ibnulmundir hadalkiisa ishraafka uu ku sheegay sidaas waaye ayb waayo maxaa loo diidaa midkan waxaa la diidayaa haddii la yidhaha nafta maalkan ka ilaashana haddaad intaad tiraahdid aada dagaal la gasho waxaa laga yaabaa inuu magaalo dhan iyo ummad dhan iyo dhibaatooyin fara badan iyo weylaad in laga dhaxlo leanna awooduu leeyahay kan laakiin shaksiga caadiga markuu adiga kusoo doonto haddaad iska celiso adiga isaga idin dhaafi mayso sharciguna maqaasid buu ilaaliyaa mar walba oo ma ilaaliyo dad gaara danahooda ma ilaaliya danta caamkau ka hormariyaa midda khaaska a meeshaas marka aayaddan macaanidaas baa marka yacni yaa looga hadlaa lawallaahi in basadta haddaad taagto ilaya aniga xaggayga aada usoo taagto yaddaka gacantaada litaqtulanii si aada ii disho maa ana anigu maahi bibaasidin ku taagayo oo fidinayo yadii gacanteyda ilayka adiga xaggaaga liaqtulaka si aan kuu dilo inii aniga akhaafullaaha allaan ka cabsanayaa raba alcaalamiina ayb inii uriidu an tabuu'a biismii wa ismik inii aniga uriidu waxaan doonayaa oon rabaa an tabuu'a inaad la laabato biismii aniga dembigayga ay fii qatlika iyaaya dilista aad i dilaysid dembiga aad aniga iga qaadanayso od iga kasbanayso inaad la tagta adiga wa ismika iyo dembigaagii hore ood adiga gaarkaaga u gashay labadaba inaad la laabato fatakuuna aada ahaato min asxaabi naari naarta dadkeeda wadaalika kaagaasna jazaau aldaalimiina kuwa dulmiga fala abaalmarintooda way inii aniga uriidu waxaan rabaa an tabuu'a inaad la laabato biismii aniga dembigayga ismii marka macnaha loo badan yahay waxa uu yahay dembiga aad aniga iga kasbanayso oo waa maxay dilka aa i dilayso wa ismika dembigaagii hore oo aada kas gashay yacnii dembigaagii hore iyo midkan aniga markaad i disho aa aniga iga kasbanayso labadaba inaad la laabato ee qaar waxaa jiro biismiida dhahayo dembigii aniga aan shaqaystay en gaarka u shaqaystay in adiga lagu saaro kaagiina aada la tagto taasna marka ibnu kathiir iyo culamo badan waa yacni way daciifinayaan sababtuna waxay tahay qof dembi ounan shaqaysanin yacni in intaa qof kale dembi ou shaqaystay qofkan in loo saaro yacni sabab la-aan ama wax la-aan ma jiri ma jirto macnaha horea marka ka xoog badanoo qatligan dembigaad igaga kasbanayso iyo kaagii hore in lagu saaro ood la laabato kaasaa xoog badan inkastoo kan dambe lafteeda xadiidkii mufliska iyo marka la fiiriyo dunuub dad geysteen qofkaani loo saaraayo hadday xasanaadka ka markuu ka dhammaado inkastoo taa lafteedana ay jirto haddana kan horaa aada u xoog badan fatakuuna aada ahaato markaa min asxaabi naari naarta dadkeeda aada ahaato wadaalika kaagaasina jazaau aldaalimiina kuwa dulmiga falo abaalmarintooda fatawacat lahu nafsuhu qatla akhiihi fatawacat waxay ka yeeshay nafsuhu nafsadiisa lahu isaga ay ugaga ay uga yeeshay qatla akhiihi walaalkii dilkiisii ayay ku adeecday fatawacat nafsuhu nafsadiisii way adeecday lahu isagii bay yacni ku adeecday qatla akhiihi walaalkii dilkiisii bay ku adeecday saas waa macno ama in la yidhaah fatawacat yacni way ku dhiiri gelisay lahu isagii bay waxaa ku fadawacat waxaa ku dhiiri geliyey lahu isaga nafsuhu nafsadiisii baa ku dhiiri gelisay oo u qurxisay oo u sahashay qatla akhiihi walaalkii dilkiisii yacnii nafsadiisii xumaanta faraysay ayaa wixii uu damcay ka yeeshay ayb walaalkii dilkiisii bay marka ka yeeshay faqatala waa dilay hu walaalkiibuu dilay fa asbaxa wuxuu ahaaday min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid ahaaday waayo intaadan wax dilin waa iska roon tahay marka dilka uu kaa dhaco murug iyo walwal iyo walbahaar baa qofka ku bilaabmaayo khasaaro waayo taas marka ayb fatawacat nafsuhu nafsadiisii way u fududeysay lahu isagii bay u fududeysay oy ku dhiiri gelisay qatla akhiihi walaalkii dilkiisii bay ku dhiiri gelisay ama way ku adeecday ay daawacathu daawacat nafsuhu lahu nafsadiisii waxay la adeectantay ay ku adeecday isaga wixii markaa uu damacsanaa waxay markaa ku adeecday qatla akhiihi walaalkii dilkiisa faqatala waa dilay hu walaalkiisii buu dilay fa asbaxa wuxuu ahaaday min alkhaasiriina kuwii khasaaray buu ka mid ahaaday fabacaha allaahu guraaban yabxahu fi lard fabacaha allaahu alla wuxuu soo diray guraaban ayuu soo diray tuke ayuu soo diray guraab marka waa shimbirkan dukaha la yiraahdo aqrubna waa jamcu qila khirbaanna waa jamcu kahra hadda guraab waxaa loo waa mufrad jinsi baana laga wadaa ismu jinsi hal duka ma ahane labow soo diray labo ile labo marka midna midka kaleu duugayaa marka waa inay laba yihiin fabacaha allaahu alla wuxuu soo bixiyey guraaban buu soo bixiyey laba tuke tukayaal tukaha oo yabxahu faagayo oo qodayo fil ardi dhulka qodaayo dhulka dhexdeeda ardada dhexdeeda qodaayo liyuriya si uu u tuso hu yacnii kan midkan qaatilkae wax dilay si uu u tuso kayfa sidii xaal uu ahaa sidii xaal uu ahaado yuwaari uu u asturayo saw-ata akhiihi walaalkii cawradiisa sidii uu xaalada uu ku asturayo si uu markaa u tuso qaala wuxuu yidhi yaa weylataa hoogaygaay acajaztu miyaan ka doqonoobay an akuuna inaan ahaado mila haadaa kan oo kale kanday alguraabi dukaha ah fa uwaariya aan qaryo markaa asturo saw-ata akhii walaalkay cawradiisa meydku waa iska cawro waayo le asturu u baahan yahay fa asbaxa wuxuu ahaaday mar kale haddana min annaadimiina kuwa qoomameeyo ka mid ahaaday muddo ayuu wuxuu u saarnaay dhabarka meeluu geeyey ma yaqaano si uu u asturo ma garanayo labadan tukaa loo soo diray marka mid baa mid dilay god buu qoday kii kaleu ku riday marka la dilay isagii baa marka wuxuu yidhi kanoo kale miyaa noqon waaye yidhi anigana markaasuu qariyey marka oo god inta u qoday oo ku ku asturay fabacaha allaahu alla wuxuu soo diray guraaban tuka ayuu soo diray laba tukuu soo diray macnaha tukaha oo yabxahu qodayo oo faagayo fil ardi dhulka faagayo liyuriya si uu u tuso hu isaga kayfa xaal uu yahay sida sidii xaal uu yahay waari uu u qarinayo saw-ata akhiihi walaalkii cawradiisa meeshan marka liyuriya laba mafcuulay u baahan tahay ka koowaad waa hu midka dambana jumladan yuwaarii saw-ata akhiihi ayaa mafcuulkii labaad noqonayso tasudu masada almafcuul thaani kayfadan horena waa xaalo waxaana laga xaaleynayaa yuwaarii faacilkeeda yuwaarii huwa yani yaa laga a kayfadan marka meeshaasaa laga xaaleynaa in laga soo hormariyana waxaa keenayo de sadaarada iyo waxyaabaha ay leedahay istifaamku uu leeyahay hadda inkastoo hadda macnihii marka istifaamka hadda maba loo jeedaba waa xaaladda iyo kayfiyada qaala wuxuu yidhi marka yaa weylataa hoogayga ee acajaz acajaztu ma waxaan ka caajisay oon ka doqonooboon kari waayey an akuuna inaan ahaado midla haadaa kan oo kale kan day alguraabi dukaha ah oo kale fa uwaariya aan asturo saw-ata akhii walaalkay cawradiisa aan asturo oo yacnii jiifadiisii iyo jirkiisii marka aan asturo fa asbaxa wuxuu ahaaday mar kale min annaadimiina kuwa qoomameeyo ka mid ahaado shallaayo meeshaan marka iyadana culimada waxay uga hadlaan meydka asturiddiisa meyd haddii uu dhinto wuxuu ku leeyahay dadka uu ku dhex dhintay inay asturaan oy duugaan waana fardu kifaaya haddii loo qumi waayo oo la asturi waayona waa lagu dembaabaa dadkuna ay awoodaan da markii wixii haddii la awoodi waayo waa baab kale qudradaada wixii ka baxsan adee laguma amrin laakiin dadkii oo awoodi karo inay iska asturi waayaan waa xaaraan waana ku wada dembaabayaan dadka markaa mukalafiinta kulligood defnigaas ama duugistaasna marka inta ugu yar bay aayaddan sheegtay inta ugu yar waa maxay inta meydkaas jirkiisa iyo raa'ixada urkiisa iyo wixii qarin karo oo dadka ka qari karo ayaa ugu yar god in la qodo lagu asturo oo laga nabadgalo marka bahaladiina inaynan isagii cunin isagii inuunan yacni dadkii kale aynan ku dhibtoonin xataa haddii uu gaal yahay waa in la asturo waayo xadiidka cali xadiidkiisii baa wuxuu ahaa abu daawuud ku sugnaa aabihii baa dhintay cali yacni abu aalib nebigu u yimid ina camaka shayqa qad maat adeerkaa ninkii odayga ahayo adeerkaa ahaa waa dhintay seen yeelaa markaasuu nebiga yidhi idhab fawaarihi walaa tuxditan shay-an oradoo tag soo astur wax kalena ha samayn ragaalkii marka waa la asturayaa waa la duugayaa lagu tukan maayo loo ducayn maayo bes intaas intaas waa leeyahay muslimkana in la asturo oo si wanaagsan loo asturo markaa yacni intaan la asturin la dhaqo oo lagu tukado oo markaa yacni meel laa-iq u ah lagu asturo oo waxyaabahaas uu leeyahay loona duceeyo aayaddan marka waxay ka warantay inta ugu yaree marka defniga ugu yar waa in xayawaankana laga qariyo meydka dugaagga raaixadiisana dadka lag laga qariyo wixii intaa ka badan sunnada nebigaa ku dartay sala allahu calayhi wasalam qof joogiis oo kale in dhulka la yacni la qodo dherarkiis yacni ballac marka uu meydku lagu jiifin karana loo yeelo il iyo waxaa waxay sunnadu kala tilmaantay iyo god caadi ah dhexda in godka laga qodo iyo in geeska laga qodo oo meydkii marka geeskaas la geliyo iilaa la yidhaahdaa rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi allaxdu lanaa washiqu ligayrina laxdiga iilka annagaa iska leh shiqigana heyrkeenaa leh marka dhulkayna ku xiran tahay haddii dhulka uu yahay dhul jilicsanna de iil ma ka qodmaayo waa shiqi haddii dhulka dhul adag uu yahayna iil baa ka qodmaayo markaas iilkaas ayaana wanaagsan haddii marka iilkii la samayn karo xadiidkaas dartiis qabriga marka saas loo qodana ciiddii qabriga laga soo qoday inaan laga badinin iyadana xadiid fadaalata bni cubayd nebigu wuxuu reebay buu leeyahay in ciidka zaa'id ah la kor saaro waayo inay wixii dheeraadaan lama raba ciiddii dhulka laga bixiyey haddii dhagax iyo dhulka uunan ahayn dabcan ciidda laga bixiyey waa ku filan tahay hadduu dhulku dhagax weyn haddii laga soo jebiyeyna hadda markaas ciid waa loo baahana ciiddaas marka lagu kor gembiyo qadra yacni shibrin taako oo kale in kor looga qaado laba sibaa haddana qabriga loo sameeya tasdiix iyo tasniim in la simo isaga dhan iyo in kurs loo sameeyo oo sidaan annaga hadda badanaa loo sameeyo kale tasdiixaas iyo tasniimka labadaasba waa la sheegay waa bannaan tahay qabriga nebigana waa lagu sifeeyey marna tasdiix marna tasniim bayhaqina wuxuu ku xambaaray laba waqti inay kala ahayd oo mar dambena tasniim laga dhigay markii horena tasdiixa uu ahaa aduu marka meeshaasna wararkaasaa ku jira in la dhiso waa waa la reebay waa mamnuuc oo nabiga sala allahu calayhi wasalam nahaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu reebay an tubna alqubuuru wa an tujasas qubuuraha in la dhiso iyo in la nuuradeeyo dhagax inta lagu dhiso bulukeeti lagu dhiso la nuuryadeeyo la rinjiyeeyo waa la reebay sababta waa maxay qabrigu waa meel lagu waano qaato waay meel in la muuneeyo la qurxiyo u baahan maaha qofkan noolaay ee taqaanay inuu meeshaa ku jiro caradaas inuu ku yacni ku ka hooseeyo sidaas marka beytulbilaa waayo qabriga marka qofku waxaa laga rabaa inuu ku xusuusto laakiin haddii mutanaal iyo inta laga dhigo maryo cagaaran la saaro uunsi lagu shido oo magacyo lagu qoro oo ninka ku jiro lagu sawiro lagu dhejiyo oo yacni nalal dhinacyada looga xiro sida qubuuraha qaarkood magaalo inaad soo gasho aada moodeysaa meelaha qaarkood ma la raba taas marka nebigu waxyaabaha uu reebay sababkana marka waxaa kaloo iyadana qubuuraha ka reeban waxaa yacni waxaa wanaagsan qofka in lagu aaso maqbarada muslimiinta qof muslim haddii uu yahay qubuuraha muslimiinta in la geeyo ee aan lagu aasin guryaha nebigu isaga gurigiisaa lagu aasay khaasow la ahaa amaa hayruhu marka guryaha in lagu duuga maaha leanna nabiga sal ll slam wuxuu yidhi laa tatakiduu buyuutakum qubuuran guryihiina qubuurha ka dhiganina wasalluu fiihaa ku tukada waxaa kaloo iyadana ka reeban in masaajidda lala soo doonto qubuuraha oo qabrigii in masaajid la dhex geliyana waa mamnuuc nabigu wuxuu yihi lacana allahu lyahuuda wannasaaraa itakaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yuxadiru maa sanacuu iyadana marka alimaamu shaaficina wuxuu yidhi akrahu waxaan nacayaa buu yidhi an yutakada qabrun masjidan qabri in masaajid laga dhigto waxaanan sidaa aan u nacayaa buu yidhi fitno aan ka cabsanayo makhaafata alfitnati calayhi wa calaa man bacdahu cabsi aan ka cabsanaya ninkaas inuu markaa fitno ay arrintaa ku noqoto iyo dadka ka dambeeya inay fitno ku noqoto marka qubuuraha masaajidda haddii la dhex keeno oo masjidku uu horeeyey qabrigii in la dumiyo waay laga saaro meeshaas yacni qabrigan maxaa loo faagayaa oo meel kale loo geynayo lafihiisa iyo ma la dhahayo waayo xaq allah ka weyn ninkaan adigu aada sidaas aada leedahay xaqullaahiyaa ka weyn xaqullaahina wuxuu keenayaa masaajidda allah lagu caabudaa qubuur in la dhex keeno nebigaa reebay sala allahu calayhi wasalam maanta haddii dhul uusa lahayn lagu aaso oo ninkii lahaa uu u yimaado waa looga bixinaa soo maaha markaasaa qubuurihii la geynaa haddii marka xaq bani aadamba loo saarayo xaqullaahi maxaa maxaa la yaab ka dhigaya waxyaabahaas oo dhan marka yacni way jiraan midda yacni waxyaabahanna waxa loo diidayo waxay tahay asalba qubuuraha in tacmiyo lagu sameeyo oon la ogaanin haddiiba laga cabsanayo in lagu fidnoobo in tacmiyo lagu sameeyo dadkiiba laga indhahooda laga qariyo waa wanaagsan tahay ayb taana markaa yani waqtigii cumar daniyaal qabrigiisa siduu yeelay ibnu kathiirkana waa sheegaan suurat lkahfi iyaan u malaynay kow iyo toban qabri buu yihi hala qodo habeennimo hala wada aaso daniyaal nebi buu ahaa min ambiyaai bani israa'iil isagoo marka meel baa laga laga helay meydki yani jirkiisii markaasuu wuxuu yihi halla dadka cumar wuxuu amray in dadka laga qariyay marka qubuuro kalea lagu dhex daray xilli habeenaa la duugay si dadku aynan u fahmin muxuu ka cabsanayay cumar marka in lagu fidnoobo ka cabsanayay naam qubuuruhu marka waxa lagu fidnoobo waa noqon karaan walidaalika nabigeenna wuxuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam la caabuda ha ka dhigin wuxuu ka cabsaday nebigu marka waa wuxuu ogyahay khatartooda culummada islaamkana waxyaabaha aan tilmaamayo waa sheegayaan sharaxa muslimka alimaamu nawowi qubuuraha marka yacni markuu nebigu masaajid in lasoo geliyo uu diidaayo wuxuu leeyahay in lagu fidnoobo ka cabsanaa nabiga sal l sl asalka marka cilladu waa fidnada taasaana marka xoog badan ibnu xajarka waa sheegaa walacallana suuratu nuux iyo meelahaas inaan kusii faahfaahin fa asbaxa wuxuu ahaaday min annaadimiina kuwa qoomameeyo ka mid ahaaday marka min ajli dalika katabnaa calaa banii israa'iila anahu man qatala nafsa bigayri nafsin aw fasaadin fi lard min ajli dalika kaagaa dartiis ayaan katabnaa aanu ugu qornay calaa banii israa'iila reer bani israa'iil korkooda maxaa lagu qoray marka anahu man qatala anahu shaniya man qofkii qatala dilo nafsan nafsad qofkii dilo bigayri nafsin nafsad ay dishay la-aanteed bigayri qatli nafsin ow amase fasaadin bigayri fasaadin fasaad la-aan fil ardi dhulka korkii ay fasaadisay la-aanteed u dilo fakaanamaa waaba isaga oo qatala nnaasa dadkii dilay jamiican xaalay yihiin dhammaantood dadkao dhan isagoo dilay waman qofkii axyaa nooleeyo haa nafsadii qofkii nooleeyana fakaanamaa waaba isaga oo axya nnaasa dadkii nooleeyey jamiican xaalay yihiin dhammaantood walaqad wala wallaahi qad xaqiiqe ee jaa-athum yani way timid rusulunaa rususheennii ayaa ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula imaadeen uma markaa dabadeed ina kahiiran yacnii kuwo badan oo minhum iyaga ka mid ah bacda daalika rusushaa imaatinkooda ka gadaale ay xujada la imaadeen ka gadaale la musrifuuna weeyaan kuwii ku xadgudbaya fil ardi dhulka dhexdiisa qisadii markii uu rabbi uu soo tilmaamay ayaa waxaa la leeyahay alla uu leeyahy min ajli daalika katabnaa min ajlidan katabnaaday ku tacalluqaysaa dambe min ajli daalika kaagaa lasoo xusay caaqiba xumada uu dilka leeyahay qof muslin in gardarro lagu dilo qoomamo iyo shallaay inay tahay darteed kaa dartii ayaan yani min ajli daalika kaagaas dartiis katabnaa yaanu u qornay calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooda waxaanu ku qornay annahu shaniya man man qofkii qatala dilo nafsan nafsad qofkii dilo bigayri nafsin bigayri qatli nafsin nafsad dilkeeda la-aanteed u dilo yacnii nafsad ayuu dilay aan naf gooynin naftu hadday naf gooysay waa la dila qisaasaana loo dila waa soo marnay markana yacni man qatala qofkii dila nafsan nafsad bigayri nafsin naf ay gooysay oy dishay la-aanteed ow amase fasaadin bigayri fasaadin fasaad fil ardi dhulka ay fasaadisay la-aanteed u dilo yani naf aan naf gooynin dhulkana aan fasaad ku haynin marka fasaadka dhulka waa lagu yacni qofku dil waa ku mutaysan karaa tacsiir baana la dhahaa midaasna oo imaamku marka tacsiir waa gaarsiin karaa qatli waa gaarsiin karaa tacsiirta laakiin de fasaadka uu ka tacsiirayo waa inuu marka fasaad muuqdo oo dadkii dhibayo oo haddii lagu sii daayo ninkaasi yacni dhul fasaad uu la imaanayo waxaa inay ahaadaan weyaan maahan marka qolo walbaa iyadu waxay qolada kale necab tahay waxa ay sheegaan hadday inta fasaad u aragto oo ay yidhaahdaan fasaadkaasaa loo dilaa nin walba taas waa dhihi karaa kaasi macno kuma fadhiya naam fasaadku waa inuu muxaqaq yahay waana inuu cilmi iyo aqoon ku salaysan yahay naam ahwaa iyo siyaasad inuu ku salaysan yahay ma aha naam fakaanamaa waaba isaga oo qatala nnaasa qofkii sidaa yeela waaba isaga oo qatala nnaasa dadkii dilay jamiican dhammaantood dilay xaa layihiin dhammaantood macnaha marka ibnu cabaas wuxuu leeyahay sida cikrimo uu ka warinayo macnuhu waxaa weeyaan man qatala nebiyan ow imaaman cadlan qofkii nebi dilo ama imaam cadaalad ku sifaysan dilo fakaanamaa qatala annaasa jamiican isagoo dadkao dhan dilay bay la mid tahay waman shadda calaa casabati nabiyin ow imaami cadlin fakaanamaa axya annaasa jamiican qofkii nebi garab istaago imaam cadaalad wax ku xukumaya garab istaago waa isagoo dadkao dhan nooleeyey oo kale waayo iyaga noloshooda waxaa ku xiran dadka noloshooda baaba-oodana waxaa dhimashadoodana dadkay dhibaato u taag mujaahid isaga wuxuu yihi man qatala nafsan muxaramatan qofkii dilo naf laga xarimay dilkeeda yasla annaara biqatlihaa dilkeeduu naar ku galaa kamaa yaslaahaa siduu naarta ugu galaayo low qatala naasa jamiican dadkao dhan hadduu dilo yani qof dil aada disho xaaraan ku dishaad naar ku gelaysaa sida aada dadkao dhanba naar ugu gelaysid haddaad dishid mujaahid isaga aayadda saas u fasiray qataada wuxuu yihi cadama allahu ajrahaa wacadama wisrahaa ilaahay nafta ee ajarkeedana waa weyneeyey dembigeedana waa weyneeyey macnaahu man istaxalla qatla muslimin bigayri xaqin qof muslima qofkii dhiiggiisa banaysto xaq la-aan fakaanamaa qatala annaasa jamiican soo dilay fi limi xagga dembiga liannahum laa yaslamuuna minhu dadka ka nabadgeli maayaan hadduu qof gardarro u dilo kuwa kalena kama nabadgelayaan waman axyaahaana watawaraca can qatlihaa qofkii nafta iska ilaaliya dilkeeda oo ka tawaruco fakaanamaa axya annaasa jamiican dadkao dhan isagoo nooleeyay waa ka nabadgelayaan waayo dadka ayb walidaalika qofka waxa uu wax ku dilaayo waa inuu yaqiinan u hubo wix haddii mugdi uu kaaga jiro waxba ha dilin dembi ku geli maysid wax aadan hubin yacni wax aadan hubin haddaad ka gaabsato dembi ma ku gelaysid ayb walidaalika ibnu cumar iyaa waxaa laga wariyey bacdu saxaaba ee dagaaladii fitankay markii la yiri gala iyo yaa marka wuuu yii wuxuu yihi ibnu cumar in laygu ceebeeyo yacnii in la igu ceebeeyo maxaad yacni qofkan dilka in la dila mudan maxaa u dili weysay in la igu ceebeeyo ayaa iiga sahlan buu yidhi in qof muslim dhiiggiisa aan ilaahay kala hortagan la hortagan labada dembi baa kala weynaanaya macnaha inta badanna dadka aan cilmiga badan aan lahayn ama aan yacni si fiican wax u fiirinin yacni khataro fara badan ayay arrimahan oo kale ay uga dhacaan waayo saddex shay baa isu ekaan kara mararka qaar jihaadka iyo waxaa isku ekaanaya mararka qaar qitaalka fitnada iyo waxaa isu ekaanaya dafcu saa'il waxa la yidhaaha mar waa jihaad oo xaq baad ugu leedahay waa lagu amray ajeer baad ka helaysaa midna waa lagaa reebay oo qitaal fitna waay midka saddexaadna waxa uu yahay adiga qofkii kusoo weeraray adoon gaalaysiineynin waa iska celi kartaa muslimnimadii ka saari maysid laakiin waa iska celi kartaa muslimba ha ahaado saddexdaas qodob marka kala saaridooda fiqhi iyo cilmiyay u baahan tahay waxaa laga yaabaa marka qofkii inuu qitaal fitna ku jiro isaga oo u haysto marka inuu wax fiican ku dhex jiro waxaa dhici karta marka inuu yacni jihaad sax ah inuu u arko dagaal fitno isagana labadaba laba qalad waay waa laba daraf waay jihaadkii iyo qitaalkii fitnada inay isaga dhex darsan yihiin jihaadkii buu qitaal fitno ku sheegaa qitaalkii fitnadii buu jihaad fii sabiilillahi ku sheegaa iyo dafcu saa'ilkana meelahaas ku jiraa marka maadaama ay nafku go-eyso qofku waa ka fiirsan karaa walidaalika usaamo iyo sacd bnu abi waqaas iyo ibnu cumar iyo maxamed ibnu maslama iyo waxay dhihi jireen marka haddii usaama waxaa laga hayaa ama sacd bnu abi waqaas seef io ken buu cali ku yidhi ii sheegaysa dadka kan waa muslin dhaaf kanna waa gaale dil yacni wax cad haddaa ii keento waa dagaalama wax cad haddaadan ii keenin ma dagaalamayo waxa uu sidaa ku dhahayana de waa cali bnu abi aalib radia allahu canhu qof maanta jooga marka cali kama khayr badna wax ka khayr badan ma joogaan nin walbowna diinkaaga adaa mas-uulka ah adaa mas-uulka ah hadhow marka aniga saasaa fulaana ii fadwooday iyo fulaana i amray iyo haddaad marka dhiig muslin oo xaaraana aada ku gasho cudurdaar kuu noqon mayso ayb sidaasna diinka ilaahay baa sidaas ah haddii qofka isagoo dadaalayo wax ka dhacaan si qalada markaa uu qof muslina wax uga gaaraan arrintaa iyadaa marka de waa dhici kartaa waana dhacday waqtigii rasuulkaba iyada marka ta'wiilka iyo ka garaabid iyay leedahay qofkii waxaas oo kale ay ku dhaceen in diyadiisa la siiyo way oo marka yacni cafis la weydiisto oo laga laga garaabo ee markaa yacni in layskaga sii socdo sax maahan saas waxaan yacni dunuubta qofka dhabarkiisa saaran ee kalaaba ka badan intuu qof muslima dhiiggiisa la imaan lahaa ilaahay hortiisa waman axyaahaa qofkii nooleeyo nafsadana fakaanamaa waaba isaga oo axya nnaasa dadkii nooleeyey jamiican dhammaantood walaqad jaa-athum walaqad walawallaahi qad xaqiiqeehe jaa-athum rusulunaa rususheennii ayaa ula timid bilbayinaati xujooyin cadcad ayay ula imaadeen uma intaad markaa dabadeedna ina katiiran kuwa badan oo minhum iyaga ka mid a bacda dalika rusushaa markay xujooyinka cadcad ula timaaday ka gadaale la musrifuuna weeyaan kuwii xadgudbaya fil ardi dhulka korkiisa inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaada inamaa wax kale ma ahane jazaau ladiina kuwii abaalmarintooda yuxaaribuuna allaha alla la dagaalamayeen wa rasuulahu rasuulka alle kuwa la dagaalamayo wayascowna soconayaan fil ardi dhulka korkiisa fasaadan ku soconayo abaalmarintoodu wax kale ma ahaanin an yuqataluu taqtiiluhum dili dildilidooda ma ahanin in la dildilo ow amase yusallabuu in la xiro la xirxiro ow amase tuqataca in la googooyo aydiihim gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin isdhaaf loo gooyo ow amase yunfow in laga anfiyo oo laga musaafuriyo min al ardi dhulka xaggiisa daalika kaagaasi lahum iyaga khisyun ayuu u ahaaday dulli fi dunyaa daalika kaagaasi khisyun dulli ayuu lahum iyaga u ahaaday fi dunyaa addunyada dhexdeeda walahum waxay leeyihiin fi laakhirati aakhirada dambana cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun cadiimun weynin badan aayaddan marka waxaa la yidhaha aayat alxiraaba ama aayat lmuxaaraba muxaarabada xadkeeday aayaddan ka warramaysa ama xiraabada xiraabadu marka waxaa la yidhaahdaa qofku inuu markaa dadka uu xoog isagoo marka yacni inta jidadka galo ama meelaha dariiqyada dadka ay marayaan intuu istaago dadka u istaago naftooda uu dilo maalka uu ka dhaco cirdigooda uu ku xadgudbo inuu cabsi geliyo dadka wadooyinka maraayo marka dadka isbaarada iyo yacni waxyaabaha sidaas oo kalea dhigto oo dadka jidadka iyo musaafirka ku dhibo yay ka warramaysaa aayadda aayatulxiraabaa la yidhaha ee sad saddex meel bayna culimada ka baxdiyaan aayaddan meesha koowaad waxay tahay horta aayadda yaa loo jeedaa magaaladaa loo jeedaa mase muslimiintaa laga wadaa bacdi lmufasiriin waxay leeyihiin aayadda gaaladaa loo jeedaayo inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan qof muslima ilaahay iyo rasuulkiisa xarbi ma la gelaayo marka maadaama la yidhaha le rasuulay la xarbinayaan muslin maba ahanba kuwaas sidaasay aimada qaar ay dhaheen ibnu cabaas iyo xasanulbasri iyaga waxay ku tageen muslimka inaan lagu iطlaaqaynin ana almuslima laa yuطlaqu calayhi anahu muxaaribun lilahi warasuulihi qof muslima alle rasuulow la dagaalsan yahay ma la dhihi karay dheheen walidaalika aayaddan kufaartay kuna soo degtay kana warramaysaa bay dheheen qisadii marka waxay u daliishadeen curaniyiinta nimankii nebiga sala allahu calayhi wasalam intay u imaadeen muslin iskaga dhigay oo madiina intay ku daltabyoodeen ay ku xanuunsadeen waa kii yidhi geela oo zakada ayuu yidhi caanaha halahaas irmaan caanahoodana caba kaadidoodana caba meeshii markay tageenay caafimaadeen ayay qowsaarkii nebigana dileen xoolihiina waa dhaceen diintiina waa ka laabteen kuwaas marka gaalnimada ku sifoobay oo diintii ka laabtay maalkii dhacay naf gooyey ayaa waxay yidhaahdeen kuwaasa muxaaribiinta ee xiraabada xadiidkaas iyo aayaddaana u asala qoladaasna gaalay ahaayeen amaa qof muslima muxaarib lilaahi wa rasuulihi maba noqonayo akaru ahlilcilmina waxay dhaheen gaalka iyo muslimkaba waa soo wadagelayaan sidaasaana xoog badan culimadana badankood ay ku socdaan baxdiga koowaad marka kaas waa inamaa jazaau ladiina inamaa wax kale ma ahne jazaau ladiina kuwii abaalmarintooda yuxaaribuuna allaha alla la xarbinayeen wa rasuulahu la dagaalamayeen wayascowna soconayaan fil ardi dhulka korkiisa fasaadan ku socdo meeshaana marka bacdi ahlilcilmi waxay ka daliishadeen wax allaale wixii fasaad dhulka korkiisa ah ilaa fasaadku maanta waxaa laga yaabaa fasaad inuu jiro berri waxaa laga yaabaa waqti dambe marka la gaaro fasaad kale inuu soo baxo oo aan maanta la aqoonin marka maadaama wasfi aayaddu ay tilmaantayo wayascuuna fil ardi fasaadan aayaddu ay leedahay fasaadka aanan ictibaarinay dheheen qofkii marka bulsho dhan fasaad ku sameynaya cirdigooda iyo caqligooda ku sameynaya nafsadooda sidaanu aayaddaanu soo galaa bay dhaheen walidaalika culimo mucaasiriina waxay u isticmaalaan dadka daroogada iyo qaab waxyaabaha qaab daran iyo dhaqamada foosha xun dadka ku dhex faafiya ummadda oo fasaadkoodu ou cariidka uu yahay in aayaddan lagu dureeriyo lagu qaado waayo aayaddu maqaasidda ay ilaalinaysaa intana lagu ilaalinayo sharcigu maqaasiduu ilaaliyaa haddii marka la yidhaha taas dhib ma leh ama yaan ciqaab laga sameynin la dhaho dhibaato badan baaba imaaneysa wacalaa haadaa marka kufsiga iyo baabkaanu isaguna ku jiraan waayo qofka marka uu wax kufsanaayo xoog uu isticmaala waxaana ay yidhaahdaan qofku haddii uu qof dadka ku cabsiiyo hub oo uu sidaas maal uga dhaco ama cirdi uga galo ama naf uga gooyo aayaddan marka xiraabaduu soo gelayaa xadkiisa nacam marka kuwan xoogga wax ku kufsanayo qoriga ama tooreyda ama waxyaabaha la midkaa waxaan aayaddaanay marka soo gelayaan kuwayaalkaas nacam ayb waxaa iyadana meeshaas ku jiro macaani macaanidaas oo dhan marka aayaddan ay ku jiraan inamaa wax kale ma ahna jazaa-u ladiina kuwii abaalmarintooda yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu alle rasuul la dagaalamaya wayascauna soconayaan fil ardi dhulka korkiisa fasaadan fasaad kula soconaayo an yuqataluu abaalmarintooda waa tanaa in la dildilo ow yusallabuu la xiro oo la waro ow tuqaaca ama la googooyo aydiihim gacmahooda iyo arjuluhum lugahooda min khilaafin si isdhaafa ow ama se yunfaw min alardi dhulka in laga musaafuriyo laga dhoofiyo owda meeshaan ku jirta marka takhyiir miya mase waa tanwiic alimaamu shaafici wuxuu leeyahy waa tanwiic macnaa ow waa litanwiic cuquubaadkan marka waxay ku xiran tahay hadba jariimada ou galo ayb oo meeshaan oo baxdiga labaad ee aayadda ku jiro cuquubaadka aayadda cala tartiib miya mase waa cala takhyiir takhyiirka imaam maaligaa qabo imaamka imaamka ama qaadiga ayaa khiyaar leh buu leeyahay haddii uu doono isagoo oo aan waxba dilin oo laakiin jidka galay oo dadka cabsiinayo ayuu tooganaya ayuu dilayaa hadduu doono isagoo markaa yacni maal dhacay ayuu wuxuu sameynayaa markaa yacni xabsiyu dhigaa khiyaar u furan waayo imaamka midii uu maslaxa u arko sameynaa imaamu maalik isaga saasuu ku tegey alimaamu shaafici iyo aimo badanna waxay ku tageen maya ee cala tartiib waaye oo waa maxay tartiibku haddii uu wax dilo maalna ou dhaco see lagu maxaa la sameynaa waa la dilaa waana la waraa inta marka ilaa dhowr maalmood laba maalin ama saddex maalmood baa meel la dhigaya dadka say ugu waano qaataan waa la tusaa dadka haddii marka uu wax dilo keliyana waa la dilaa jidkaas wuxuu ugu jiraa inuu wax dilo keliya maal ma dhaco waa la dilayaa kaas bas haddii uu maal keliya qaato oo una naf gooyninna lug iyo gacan isdhaafaa la jaraa laakiin shardi in xaddu xaddu sariqa inuu gaaro waxaas uu qaatay culamada qaar saasay dhahayeen lug iyo gacan isdhaafa isaga la jaraa tuug caadiya maaha leanna si khufyatan oo qarsoodi wax kuma xadin oo ninkaan bannaanka u iskeenaan haddii uunan maalna qaadin nafna uunan dilin waxaa la isdhihi karaa muxuu jidka u taagan yahay dadka inuu cabsiiyo dadkii inuu cabsiiyo oo nabad inaynan jirin oo dadka uu cabsiiyo bisow ujeedkaas bisow rabaa uu leeyahay kaas marka ou yunfaw min alardi waa la xabisaa xabsi baa la dhigaa ama waa la musaafurinaa meel uunan aqoonina laga tuuraa tartiibtaasaa marka imaamu shaafici uu ku tegay sidaasaana xoog badan xiraabada marka ma kala leedahay duurka miyaa shardiya inay wax ku shufteeyaan mase magaalada dhexdeeda hadduu ku shufteeyo xataa waa lagu qaadaa xukunkan qaar baa culimada kala saaraya laakiin sida xoog badan xataa hadduu magaa magaalada dhexdeeda ku ku shufteeyo wax ku isbaaraysanayo xukunkaana lagu qaadaa waayo waaba nin soo dhigtayba kaas midkan duurka isbaarada ku dhiganayo dadkooba iska qarqarina cabsibaa ku jirto laakiin midkan bannaanka yaalle magaaladiiyo dadkii war hebelow hebelow aada dhihi karto ninka yacni kugu ag isbaaraysanayo nin soo dhigtay oo cidow ka baqaayo aan jirin way kaas gacan adagu u baahan yahay marka nacam kaasaaba ka owleysanba nacam oo gacan adag u baahan waayo haddii magaaladiina isbaara taallo duurkiina min baabi owlaa waayo soomaa nin magaalo dhigay duur miya u daahaa marka dadkan marka ad wa loo wax badan wax looga sheekeynayo maaha arrimaha noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa qofaan ku dhicinba inuu yar tahay zamanku soo u fasaaday ilaahay waxaas allah naga haaya khalkhalka marka sharcigu aayadani marka waxay ka warramee khalkhalka amniga la geliyo inuu khatar yahay waayo ma yani dadkao dhanoo wax u dhibaa khalkhalka amnigan yacni wax soconayo cibaado la cibaadeysanayo qofka uu si nadiifa u cibaadeysanaya yaraanayso ma ganacsigii baa ku yaraanayo nafsadii baa ku dhibtoonayso furuujtii baa ku khatar ku gelayso waxyaabahaas oo dhan marka ilaalin uu ilaalinayo sharciga arrin maqsadkaas weyn ayuu cuquubadan adag uga waajibiyey shakina waxaan ku jirin marka ciqaabtan la fuliyo isbaara inay yaraanayso amaba la waynaya dadku waana fahmi karaan taas lafteeda laakiin haddii qofkii la yihaaha inta xabsi la geeyo lasoo daayo lacag laga bixiyo haddana jidkii unba u laabana dadka noocaas marka jidadka isbaarada u taalo dadka ay dilaan in diyo laga bixiyo maxay noqonaya iyadana hadduu toobad keeno oo wax lagu yeesho waa dhib male in laga dhiibo ama haddii inta ciddu intay u tashato ninkii ayba dirto qaantan waa kaa bixinaynaa laakiin orod bax ayagu ay nafyi ku sameeyaan sharta waa yaraanaya waa fiican tahay laakiin haddii laga bixiyo jidkuu taagan yahay waa laga bixiyo jidkuu weli taagan yahay dadkii baaba qeyb ka ah markaas dadkan la dilaayo inaad qeyb ka taha laga yaabaa adiga waxyaabaha marka in layska ilaaliyo waay naftirkooda dalika kaa alamru arrinku dalika kaagaas waayo sidaa lasoo sheegay lahum waxay leeyihiin kuwaasi khisyun dulli baa usugnaaday fi dunyaa adduunyada dhexdeeda walahum waxay leeyihiin fi laakhirati aakhirada dhexdeedana cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan baa kuwaa usugnaaday ila aladiina taabuu ila aladiina kuwii maahane taabuu ilaahay usoo noqday min qabli an taqdiruu intaydnan awoodin calayhim korkooda yani intaan lasoo qabanin bay towbad keeneen oo ayagaa isa soo dhiibay oo issoo towbad keenay kuwaas maahane faclamuu ogaada ana allaha alle gafuurun inuu dembi dhaafid badan yahay raxiimun mid naxariis badan uu yahay marka meeshan iyadana baxdiga saddexaadii aayadda ku jirta waayo haddii qabla alqudra intaan gacanta lagu soo dhigin ou towbad keeno maxaa loo dhaafayaa maxaanse loo dhaafaynin waxay leeyihin xuquuqda laba u kala saar xaq alle iyo xaq bani aadam wixii xaq alle ah waa laga dhaafaa xaqa alle marka da gacan gooynti gacan iyo lug isdhaaf in la gooyo iyo waa laga dhaafaa maalka ou haayo ka waran laakiin ama lagu helo inuu laqay oo uu cunay ama uu hayo kaas waa lagu leeyahay qofka iska lahaa inuu u gudow oo meeshaas marka alimaamu lbaqawi wuxuu leeyahay wa ama almuslimuuna almuxaaribuuna faman taaba minhum qabla alqudrati yani hadduu awal gaal ahay horta markau toobad keena waxba looma haysta isaga qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf gaalou ahay muslinuu dhameeyey waa soo islaamay maalinkaas unbay uga bilaabmay muslim haddii uu yahay muxaarib ahna faman taaba minhum qabla alqudrati caleyhi intaan la qabanin qofkii towbad keeno wahuwa qabla an yadfara bihi limaamu waa intaan gacanta lagu soo dhigine tasqudu canhu waxaa ka dhacayso kulu cuquubatin wajabat xaqan lilaahi cuquubo kastoo ilaahay xaqiisa ah walaa yasqudu maa kaana min xuquuqi lcibaadi ku ah ma dhacayaan fain kaana qad qatala haddii uu dilay dad fii qaci ariiqi isagoo shuftay aduu ama isbaaro u taal ou dilay qof yasqudu canhu bitowbati qabla alqudrati calayhi taxatumu lqatli waxa ka dhacaa u fiirso qofkaani intuu meeshaas jiray ayuu qof dilay in la dilo inay mutaxatim waajiba ay noqoto waa ka dhacday isaga maxaa ku haraya marka wayabqaa calayhi lqisaasu liwaliyi lqatiil ninkii oo wax ka dilay qabsaa la leeyahay marka adaa khiyaar le inaad qisaasato fain shaaa cafaa canhu wain shaaa istawfaahu qisaasta ama ka gudso ama iska cafi aday ku tahay labay kala tahay marka haddii qabla alqudra haddii inta aan la yacni haddii marka la intaan la haddii la qabto haddii la qabto isagoo falkii ku jiro markaasi qofna uu ku dilay falkaasi waa la dilaa xataa qofkii oo wax ka dilay la weydiin maayo maxaad ka leedahay qisaas iyo ma la dhahayo waa la dilaa leana xaqullaahi xiraabada waa ka duwan tahay dilka caadiga imaamu maalik zamankiisaa qiso dhacdayoo nin masjidka nabawiga ka daari jiray faynuusta waagii hore marka marka la akrinaayo culimmada wax akrinaya faynuusa korkooda laga shidi jiray say kitaabka ugu akriyaan ninkaa marka imaam maalig oo usoo hormarin jiray faynuusta ninkii marka ilmo wuxuu ka dhalay wiil iyo gabar wiilkiibaa gabadhiioo xaajo gudasho iyo u baxday ayuu intuu u galay duurka duurku intuu u galaybuu dahab iyo wax ay wadatay intuu ka dhacayuu dilay arrintii baa marka maxkamad la keenay qaadigii marka wuxuu xukumay markaas odaygii baa marka yimid wuxuu yihi xaqa gabadhan anaa iskale anaa dhalay waana cafiyey waa wiilkayga waa cafiyey imaamu maalik markii uu maqlay wuxuu yihi maya arrintan cafis ma gasho waayo ninkaani waxa uu wax ku asiibay oo wax ku dilay waa shuftanimo iyo xiraaba maahan buu yihi xaqiisa isaga nacam xaqullaahi wey nacam qatligiisuna waa waajib cunugan imaam maaligna de waa laga heybaysan jirayoo fadwadiisii baa la qaatay cunugii waa la dilay marka waa la qisaasay sharciga marka inaad tiraa ninaan u naxariisanaa sharcigii waa ka leexanaa aa dembi ah nacam dadka qaar waxay u fakeri lahaayeen odaygan wiil iyo gabarhba ilmo ka dhalay oo gabadhiina ka dhimatay wiilkii in looga daro gablan aa la dhigay saasay dhehi lahaayeen dadka hadda jooga qaarkood juhaal waay nacam xukunka ilaahay marka meel looma xagga xagga looma dhaafi karo ninkii wuxuu bilaabay markaas kabacdi faynuusyada marku daarayo imaamu maaligu u dambeysii jiray imaamu maaligu u dambeysii jiray weliba markuu agtiisa uu yani uu ka daarayo wuxuu dhihi jiray ilaahay naarta dadoo u abuurtay iskama abuuranin naarta u dhihi jiray imaamu maaligna aayaddan u akri jiray isagana marka dadka qaarkood saad rabta haddaadan wax ugu fadwoonin diin ma taqaanid say rabaan ayaga xaq ma sheegtid waxbaad qarisaa ayaga hawadooda marka in lagu socdo ama dheg loo dhiga maba ahan banaan hadday rabaan marka wax ha bartaan haddaynan wax baranayninna ha iska holeelaan xiraabada marka haddii la inta aan hadduu isaga isa soo dhiibo marka qatligii waajibayey waa dhacaa arrintu maxay noqonaya hadduu wax dilay ninkii uu wax ka dilaa khiyaar yeelanayo hadduu rabo waa cafina hadduu doono diyow ka qaadana waa qisaasana hadduu doono ayb wain kaana qad akhada almaala hadduu maal qaatayna yasqudu canhu lqacu gacangoynta waa dhace iyo luggoynta labada isdhaafka ah waa dhace laakiin maalka waa laga rabaa inuu celiyo wain kaana qad jamaca baynahumaa hadduu labada isku darayna yasqudu canhu taxatumu lqatli dilka waa ka dhaca qasabka waajibka noqday qisaas iyo ayay aadi iyo wasalbi qatligii salbigii laysku daraayaa dhacaayo arrintiisu marka waxay noqonaya wayajibu damaanulmaali maalkii inuu soo celiyaa ku waajibaayo dilkiina dadkii oo wax ka dilay iyo isaga yaa ka xaaltamaayo sidaas marka waa sida culimo badan ay ku tageen qaarna waxay yidhahdeen mar hadduu towbad keenay waxa dhan waa laga dhaafaa ila aladiina kuwii maahne taabuu soo noqday ee alla u towbad keenay min qabli an taqdiruu intaydnan awoodin calayhim iyaga korkooda intaydnan gacanta kusoo dhigin kuwii towbad keenay maahani xaqullaahi wixii aabaa ka dhacaya xaq bani aadam maya faclamuu ogaada ana allaha alla gafuurun mid dembi dhaafid badan inuu yahay raxiimun naxariis badan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih